libaan mustaf xasan oo ah wiil dhallinyaro ah kuna jiro horraanta da'aaddiisa dhowr iyo soddon jirka ayaa waxa uu waayey labadiisa indhood kadib markii ay dhaawac u geysteen siduu ii sheegay dhowr dhallinyaro ah oo isagu ku goobtay isagoo marayay meel waddo ah xilli habeena dalka biljimka waxa uu liibaan ii sheegay ka hor xilliga dhaawaca loo geysanayo in la soo gaarsiiyey farriimahan jabaado ah markii ay kulamo ka wada qaybgaleen isaga iyo saaxiibkiis ayna isu qabteen dhowr dhallinyaro ah indhihiina ay gacmahooda uga soo tuureen oo uu mar qura indhihiisa waayey markii ay meel waddo ah ku heleen indhaha waxaa lagaa bixiyey wallaahi waa qacmo waa faraha bilaadanka farahoogiibaa yaa la geliyey kolba far baa la geliyey labadii indhood halkaasaa lagaa soo saaray imaa iminkan kula hadlayo indhahaygu dhamac ma laho waayo labadii indhood amba dhaaiiba laamida baan kagaa imid amba dikada amba dariiqo habkaas loo yaqaano labadiiba halkaasaan kagaa imid oo ambilaasku muxuu qaaday indhala-aan buu igu qaadayba indho bu'doodii lama hayo wallaahi dhakhtarkay ku hadheen oo dhakhtarkay yaalaan waxa taasa oo laga qaban karo ma jirto laga yaabaa ina la aasay indhihiiba laakiin indho kale waxaan raadceynayna waa indho kale weeyaan liibaan waxa uu ka mid ahaa dhallinyaro ku firfircoon siyaasadda jabuuti waxa uu ka mid ahaa mid ka mida ururada mucaaradka ee dalka jabuuti waa nin dhallinyaro ah oo wax bartay kana mid ahaa dhallinyarada qurba joogta jabuuti ee dalka biljimka ma uusa qabin wax degniina ka hor inta aysan isku maandhaafin siduu ii sheegay isaga iyo saaxiibadiisa dhallinyarada mucaaradka ahaa aragtiyo colaado siyaasadeed oo salkooda u ahaa siduu ii sheegay inuu go'aansado inuu faraha kala baxa markii horeba arrimaha siyaasadda into intoodoo dhan waan wala garanayaa hadda dawladdu mid ay faraha ku haysaa inta kalena wallahi kiiska u socdaa waan sugaynaa waan dad aan garanayno oo soo wada shaqaynayno mucaarad dhammaantoodba soo hayn weeyaan wallahi markii ugu horeysay mid keliya ataan moodaya qacan baan iskugu bilownay int markii dambe baan arkay maaragtay inay dhowr haddeeda yihiin waa kuwa de markii dambena dhaayaha iga soo tuuray in alle way sisii qamaqaabiyeen waxay ka soo shaqeeyeen muddo badan bay ahayd inkastoo aysan v o eda si rasmiya u xaqiijin karin dhammaan dhinaca kale eedaha arrinkan la xiriira iyo weerarkii liibaan mustafa xasan xilli habeena indhaha looga soo tuuray oo aan isku dayay dhowr jeer inaa hele dhinaci kale ayaa haddana waxaan la dafiri karin in liibaan la gaarsiiye dhaawac culus oo aysan ka soo kaban karin dhaayihiisa aragga xasan axmed aadan oo isna ka mid a dhallinyarada ka soo jeeda jabuuti ee ku sugan biljimka wuxuu iiga warramay dhibta ay soo gaarsiiyeen dhallinyarada saaxiibadiis ah liibaan sida uu yiri horta wuxuu waa politic iyo siyaasad uun weeyaan horta wax laisku haysto dadku markii horeba waxay ahayd uun dad isla wada shaqaynaya waa la isla wada shaqaynaya oo haddii ay noqoto meeting amba haddii ay noqoto wax manifestation oo laisku soo baxo waa la sidaas mida un baa laisula wada shaqaynaya dad isogol baa bilowgiis lahaa laakiin intii dambe liibaan waxa uu bilaabay in uu marka aad political party aad tahay adiguna aad ku jirtid amba dibaddaba ka joogtid horta waxaa dabcan sida annaka noo taalla amba caalamkaba u taalla kuwa naga waaweyn xataa adduunyada maanta beljigan aan joogno maraykanka waa la criticise gareeyaayo haddii waxay ka khaldan yihiin waad u sheegi kartaa waxaad dhihi kartaa saasaa tihiin marka liibaan intii dambe wuxuu sheegay baartiga uu nii sheegay uu niga yidhi waddanka ay mucaarad ka yihiin inuu dhaho waxan baad ku khaldan tihiin iyo sidan aad ku khaldan tihiin wax ka bedila ayagona waxaa dhici karta kolley intaa inay qaadan waayeen muddo bil iyo dhowr iyo toban cisho ah oo isbitaalka weyn ee ku yaala dalka beljim uu liibaan yaalay islamarkaasina dhaawacii indhihiisa lagu dabiibayay ayaanan ilaa iyo haatan loogu sheegay in wax raja aysan indhihiisa lahayn waxaase booliiska dhinaca kale ay weli ku raad joogaan soo qabashada dhacdadaasi dadkii qaarkood loo maleynayay inay ku lug lahaayeen oo ay sheegeen inay baadigoobayaan inkastoo hal qofa lasoo xiray kaasoo wararka qaarkood dhinacyada dalkaasi biljimka markii aan ka doonayna la ii sheegay in isna uu qabo dhaawacyo tooreeyeen ah islamarkaasina uu ku jiro xabsiga weerarka liibaan mustafe ayaa qaar ka mid a dhinacyadii aan la xiriiray waxay ii sheegeen inuu yahay mid ka madax bannaan arrimo siyaasadeed